أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين slى اllه وsلm عlى نabiyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعin ama bعdu waxaan soo haynaa tafsiru suurati yunus casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda sideetan iyo toddobaad ee suuradda ka mid ah waxaan soo haynay nabiy llaahi muusa عalayhi الsalaaةu wasalaam iyo haaruun oo loo diray fircawn dad yarna ay rumeeyeen oo dhallinyaro u badan ubadkii aabbayaalkood la laayey oo fircoon uu laayey wixii kasoo harharay inay rumeeyeen oo nebiyullaahi muusana uu aada ugu tirtirsiiyey inay ilaahay tala saartaan oo markaa iyaguna ay ilaahay xaggiisa ay baryeen oo ay yidhaahdeen cala allahi tawakalnaa rabbanaa laa tajcalnaa fitnata lilqowmi aldaalimiin wanajinaa biraxmatika min alqowmi alkaafiriin marka waxaa dhacday fircawn meelihii ay ku tuka lahaayeen reer bani israa'iil inuu ka baabi'iyey uu ka dudumiyey meelihii marka kanaa-istooda iyo biyacda dhul meelaha ay ku cibaadeystaan awal meelo muuqday ahaayeen markii nebiyullaahi muusa la soo diray ayaa fircawn wuxuu amray in la baabi'iyo meelaha ay ilaahay ku caabudaan salaadana waa ka reebay shaqowna u dirsaday acmaal dhib badan inuu ku addoonsado ayuu bilaabay markaabaa waxaa la leeyahay marka guryihiinna meelaad ku tukataan ka samaysta guryihiinna mar haddii fircown uu idinku salladan yahay waxna aydnan markaan ka qaba karin guryihiinna waxaad ka dhigataan musalla iyo meelaad ku tukataan oo si qarsoodi ah xataa u tukada oo rabbi ku xirnaada ahmiyadda salaada ay leedahayna waa na tusay aayaddan qaala tacaala alla wuxuu yidhi wa awxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa muusaa muuse iyo wa akhiihi walaalkii intii ka ah waxaanu u waxyoonnay an tabawa-aa ay tabawa-aa yacnii askumiya oo dejiya ama samaysta u sameeya u samaysta liqowmikumaa qoomkiinna u yeela oo u diyaariya u sameeya bimisra masar uga sameeya buyuutan guryo uga sameeya wajcaluu ka yeela buyuutakum guryihiinna qiblatan meelo lagu tukado oo ilaahay xaggiisa loogu jihaysto yacni ka yeela guryaha oo masaajid ka dhigta wa aqiimuu ooga alsalaata salaadana ooga wa bashir u bishaareey almu'miniina mu'miniinta u bishaaree wa qaala muusaa muuse wuxuu yidhi rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow innaka adiga aatayta waxaad siisay fircawna fircawn iyo wamala-ahu kooxdiisa ziinatan dhaldhalaal ayaad siisay iyo wa amwaalan maalyaal ayaad siisay fil xayaati noloshii dhexdeedaad ku siisay noloshii day-ad dunyaa dhoweyd rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow aataytahum waad siisay adiga daalika kaagaas baad siisay liyudiluu inay dhumiyaan si ay u dhumiyaan oy ugu fidneeyaan maalkaas annaasa dadka can sabiilika ay uga dhumiyaan jidkaaga rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow itmis tirtir calaa amwaalihim maalyaalkooda korkooda tirtir oo baabi'i washdud adkeey oo dabool calaa quluubihim quluubtoodana dabool falaa yu'minuu yaynan rumaynin xataa intii yarow ay arkaan alcadaaba cadaabkii alaliima almu'lima xanuujinaya qaala wuxuu yidhi alle qad xaqiiqahe ujiibat waa la aqbalay dacwatukumaa dacwadiinna iyo ducadiinni waa la aqbalay fastaqiimaa toosnaada walaa tattabicaani ha raacinina sabiila aladiina kuwii jidkooda laa yaclamuuna aan waxba garanaynin kuwaa jidkooda ha raacinina alla wuxuu leeyahay wa awxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa muusaa muuse xaggii iyoiyo wa akhiihi walaalkiis intii ka ah waxaanu u waxyoonnay waa haaruune aayadihii horaa lagu soo sheegay an tabawa-aa antaani waxaay noqon kartaa tafsiiriye waayo waxyi baa ka horeeya waxyiguna wuxuu wataa macna alqowl ayuu wataa mana ahan qowl ayb anta tafsiiriyadana marka shuruudeeda meeshaan marka waa lagu hayaa waxaa markaa sidaa markay noqoto wa awxaynaa ilaa muusa wa akhiihi an tabawa-aa ay tabawa-aa waay marka ay tabawa-aa waxaanu u sheegnay waanu u waxyoodnay maxaa loo waxyoodana ay tabawa-aa ay ittakhidaa yani samaysta liqowmikumaa qowmkiina u samaysta bimisra masar ugu sameeya ugu diyaariya buyuutan guryo waxaa kaloo anta bannaan in laga dhigo masderiye in laga dhigo owxaynaadana mafcuul ay u noqoto oo markaa macnuhu ou noqdo wa awxaynaa ilaa muusaa wa akhiihi waxaanu u waxyoonnay tabawu-ahumaa yacnii samaysashadooda liqowmikumaa yacnii qowmk yacni qowmkiina aada u samaysataan yacnii wa awxaynaa ilaa muusaa wa akhiihi atabawu-a liqowmikumaa u diyaargarayn u yeelid ayaanu u waxyoonnay liqowmikumaa aada u yeeshaan bimisra masar aada ugu yeeshaan buyuutan guryo marka antaa in masderiye laga dhigo masderka meeshaas ka dhalaalsamayana oo munsabigaana ou noqdo mafcuulka owxaynaa labadaas anta labadaa macnoba way leedahay macnaha horaase aada xagga tarkiibka uguba fudud ay tabawa-aa yacnii u sameeya liqowmikumaa qowmkiina u diyaar gare gareeya oo dejiya bimisra masar dhexdeeda buyuutan guryo ka dejiya oo ugu diyaariya dayb masarna waa magaalada de markaa masarta la yaqaano wajcaluu ka yeela buyuutakum guryihiinana qiblatan ay musallan meel lagu tukado guryihiina ka yeesha ay tusalluuna fiiha aada ku tukanaysaan wa aqiimuu ooga asalaata salaada ooga salaada marka cibaado qadiim ah oo ambiyadii hore xataa la faray ayay aayaddu na tusay iyo ahmiyadda ay leedahay mar haddii dhibaato ay ka cabanayaanoo ilaahay inay ku xirnaadaan ay rabaan waxaa la leeyahay marka salaada ooga intaad salaada ilaalinaysaan ood si dhab ah aada u ilaalinaysaan ilaahay waa idiin gargaarayo qof addoonku marka calaamadda rabbigiis inuu ku xiran yahay ugu weyn ay tusaysay laga arki karo waa salaada hadduu salaadaas dayacana dee ruux ilaahay ku xiran ma aha ayb wabashir bishaaray almu'miniina mu'miniinta u bishaaree markuu ka quustay marka nebiyullaahi muusa oo uu arkay fircown inuunan yacni meel fiican u soconin ayuu markaa sidan habaarkan uu la yimid imaa marka waxaa dhici karta de in waxyi lagu ogeysiiyeyo falaa yu'minuu xataa yaraw alcadaaba alaliim markuu leeyahay in waxyi loogu sheegay baa dhici karta sidaa markuu xaqiiqsaday uu ogaadayna sidan buu yidhi nabiyullaahi muusaa wa qaala muusaa muuse wuxuu yidhi rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow inaka adiga aatay aatayta waxaad siisay fircawna fircawn iyo wa mala-ahu kooxdiisa ziinatan dhaldhalaal ayaad siisay iyo wa amwaalan maalyaal filxayaati noloshii dhexdeedaad ku siisay addunyaa dhaweyd noloshan adduunyada dhexdeeda dhaldhalaal iyo maal baad siisay ood ugu deeqday rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow aataytahum daalika maalkaas iyo ziinadaa baad siisay liyudilluu si ay u dhumiyaan annaasa dadka can sabiilika jidkaaga ay uga dhumiyaan wa hada calaa sabiili listidraaj waaye waad ku sabaansabaysaayo fidno ayaa looga ayaad uga dhigtay fircown inaad maalka u badisay awood siisay adduunyadii dhaldhalaalkeeda aada siisay dad baa marka ku fidnoobayo oo dhahayo haddii uunan xaq ku taagnayn muxuu waxaan u haystaa muuse iyo dadkiisu maxay u yaryihiin maxay u baqaayaan cabsidan hayso waa maxay maal badan iyo adduunyo badan ma haystaan dad baa marka waxay u maleeyaan ciddii maal badan haysato in ilaahay jecel yahay laakiin maalka iyo caafimaadka iyo ilmaha iyo adduunyada ma ka tarjumayso qofka la siiyo in ilaahay jecel yahay ee shayga waxaa yacni jacaylka alla waxaa ka tarjumayo qofka tawfiiqda la waafajiyo sidaas baa marka qaaruunba sida loogu fidneeyey oo min qowmi muusa ahaa suuratu lqasas aan ugu tegaynaa in shaa allahu tacaala fakharaja calىa qowmihi fii ziinatih qaala aladiina yuriiduuna alxayaaةa اddunyaa yaa layta lanaa midla maa uutiya qaaruunu inahu laduu xadin cadiim ay dhahay markau maalkiisa quruxdii dhalaalkii la soo baxay dadkii waxay yidhaahdeen waxba garadka u badnaa yaa layta lanaa midla maa uutiya qaaruunu alla maa waxa qaaruun la siiyo kale nala siiyo inahu laduu xadin cadiim waa nin dheef weyn haystoy u dhacatay sidaasay dhaheen waqaala aladiina uutuu lcilma weylakum hawaabu اllahi khayru liman aamana wacamila saalixaa walaa yulaqaaha ila asaabiruun meeshaana marka ilaahay wuxuu tilmaamay dadkii cilmiga lahaa iyagu kuma dagmin marka rabbanaa liyudiluu can sabiilika laamka haddaan ka dhigno laamukeey ama laamu tacliil waxaan qadaraynaa marka rabbanaa yaa rabbanaa wuxuu yihi rabbigeenow aataytahum adigu waad siisay fircown zi dhaldhalaal iyo maal ayaad siisay liyudiluu can sabiilika say dadka jidkaaga uga dhumiyaan oy fidno iyo imtixaan ay ugu noqdo ayb waxaa kaloo la yidhaahdaa laamku waa laamu lcaaqiba ama laamu sayruura sidaas baad yeeshay rabbiyow rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow liyudiluu waxay dhuminayaan annaasa dadkii bay can sabiilika ka dhuminayaan anaadu sidan baad u siisay wax laakiin inay dadka dhumiyaan ma rabin sida marka laamku laamu tacliil iyo cillo iitaaga siinta oo alla siiyey cilladeedu maaha iyo sababkeeda inay dadka u dhumiyo maaha ee laamku marka waa ka dhalanaya way sidaan unbaa caaqibadu ay noqon doontaa laamulcaaqiba la yidhaha ama laamu sayruura labadaas macnoba waa la sheegaa macnaha hore oo ah inuu ilaahay fircown maal u siiyey si uu u dhumiyo yacni dadka kuwa marka yacni dee nasiibka xun oo ilaahay uu u qoray shaqaawada iyo nasiib xumada kuwa uu u qoray inuu dhumiyo iraadadaasi marka waa iraada kowniya u waayo maa iraada kowniya qadariya waayo waa iraado ilaahay qadar ahaan ilaahayna dee qadar ahaan khayr iyo shar labadaba waa rabaa waa doonay ee iraada sharciya ilaahay sharci ahaan dadka inay dhumaan ma amraayo sidaa isaga ayb rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow idmis tirtir calaa amwaalihim maalyaalkooda korkooda tirtir ka baabi'i ilaahu maalka ayb mujaahid wuxuu yihi ay ahlika baabi'i waay akharu ahli tafsiirna waxay dhaheen imsakhaa wagayirhaa calaa hay-atiha ilaahu maalka ka tirtiro qaabkiisii iyo hay-addii ou ahaa ka baabi'i maalkooda ayb qataada wuxuu yihi saarat amwaaluhum wa xuruusuhum wa suruucuhum wa jawaahiruhum xijaaratan maalkoodii beerahoodii xoolahoodii luulkii iyo jawharadihii ay haysteen dhagaxay isku bedeleen markuu sidaan yidhi nabiy llaahi muusa ilaahu maalka ka tirtir waxay haysteenba dhagxaanay isku bedeleen ibnu cabaas wuxuu yihi balaganaa ana daraahima wadanaaniira waxaana soo gaartay buu yihi daraahimtii ay haysteen iyo danaaniirtii saarat xijaaratan manquushatan dhagax bay noqdeen la xardhay ka hay-atihaa sidii diinaar camal aad u malaynaysa laakiin dhagaxou noqday sixaaxan wa ansaafan wa athlaaan ayb marka waxaa kalou baqawi uu yihi wadacaa cumar bnu cabdilcasiis wuxuu u yeeray bikhariidatin boorso fiiha ashyaa u ay ku jiraan waxyaalo min baqaaya aali fircawn reer fircawn wixii ka haray ka mid ah fa akhraja minhaa wuxuu kasoo bixiyey albaydata mashquuqatan waaljawzata mashquuqatan wa inahaa la xajaru wuxuu kasoo bixiyey ukun dilaacsan jaws dilaacsan oo dhagax ah xataa ukuntii dhagaxay isku bedeshay sidaasna marka tafsiir badan oo ma'huuro saa ku yimid baa jira washdud ilaahu adkay calaa quluubihim quluubtooda korkeeda adkay oo iimaanka ha u waasicinin quluubtooda dabool quluubtooda kuwan ayb falaa yu'minuu yacni majzuumna waa laga dhigi karaa calaa anahu ducaa in laga wado falaa yu'minuu allow aynan rumaynin manaa yaynan rumaynin hadda nahyi looma jeeda waa ducaa ilaahu aysan rumaynin macna marka kisaa-i iyo faraa sidaasay wataan waxaa kaloo bannaan falaa yu'minu in mansuub laga dhigo calaa anahu jawaabu طalab washdudkaas jawaab ayuu u yahay nam ayb oo marka falaa yu'minuun allow aynan rumaynin waa sidaa marka waa ducaa iyo marka laga dhigo nam ayb falaa yu'minuu aynan rumaynin markaas jawaab marka laga dhigayo washdud jawaabteeda xataa intii yarow ay ka arkaan alcadaaba cadaabkii cadaabkeeday alaliima almu'lima xanuujinaya qaala wuxuu yidhi alle qad xaqiiqehe ujiibat waa la aqbalay dacwatukumaa ducadiinna ducadii aad markaa ducaysateen waa la aqbalay nabiyullaahi muusa unbaa duceeyey haaruun ma duceynin sidee marka dacwatukumaa loo yidhi waxay yidhaahdaan marka mufasiriintu nabiyullaahi muusana waa duceeyey haaruunna waa aamiinsaday aamiintuna waa duco iyada lafteeda oo allahuma astajib ilaahu ajiib waayo macnaheeda ducadu marka labaduba sidaas ducada loogu nisbeeyey fastaqiimaa toosnaada oo risaalada iyo dacwada ku toosnaada amarkayga ku taagnaada walaa tatabicaani ha raacinina sabiila aladiina kuwii jidkooda laa yaclamuuna aan waxba garanaynin jaahiliinta jidkooda ha raacinina marka fasta qiimaadaas waxaan ka qaadanaynaa waxay tahay qofku markii uu yacni rabbi uu baryo oo uu ilaahay markaa yacni xaggiisa uu u jeesto ilaahay tuugo oo dhibaatada inuu ilaahay ka qaado ama cadowga inuu ilaahay ka qabto waxaa laga rabaa istiqaamo toosnaan oo ducadii iyo istiqaamadii inay wada jiraan waay markaas ayaad marka wax helaysaa macnaha labaad marka fasta qiimaha waxaa kaloo ku jiro ducada wada un ha ka daalinina ilaahay inaad baryaysaan oo ha dhihinina ilaahay waa tuugnay waa tuugnay falam nara yustajaabu lanaa ma anaan arkin inala aqbalaayo saa ha dhihinina waayo haddaad sidaas tiraahdaan istiqaamadaaba ka tegaysaan ayb walaa tatabicaani ha raacinina sabiila aladiina kuwii jidkooda laa yaclamuuna aan waxba garanaynin kuwaa jidkooda ha raacin oo jaahiliinta wadadooda ha raacinina wajaawaznaa bibanii israa'iila albaxra faatbacahum fircawnu wajunuuduhu bagyan wacadwa wajaawaznaa waxaanu gudbinay bibani israa'iila reer bani israa'iil albaxra baddii ayaanu ka gudbinay oon ka tallaabinay fa atbacahum waxaa soo haleelay oo soo gaaray fircawnu fircawn iyo wa junuuduhu iyo ciidankiisii bagyan liajli bagyin gardarro darteed wacadwan wactidaa'an xadgudub dartiis calayhim korkooda ay ku xadgudbayaan xataa idaa adrakahu ilaa an adrakahu ilaa uu haleelay fircawn algaraqu maashood oo baddii marka ku hafto hafashadii oo badda yacnii hafashadeeda ilaa ay ka haleesho qaala waxa uu yidhi aamantu waxaan rumeeyey annahu biannahu biana alxaala washa'na xaalka iyo sha'nigu laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro inuu yahay ila aladii allihii ma ahane aamanad ay rumaysay bihi allahaba banuu israa'iila reer bani israa'iil ay rumaysay ma ahani wa ana aniguna min almuslimiinaan ka mid ahay kuwa hoggaansamay markaasuu allah wuxuu yidhi al-aana hadda miyaad tu'minu rumaynaysaa walxaal qad casayta aada caasisay qablu hadda ka hor yacnii qabla haadaa kan ka hor ayb wa kunta aada ahayd min almufsidiina xaalaad ahayd kuwa waxalleeyo wax fasaadiyo falyowma maanta nunajiika meel bannaan oo korayso ayaanu ku yeelaynaa bibadanika musaaxiban bibadanika xaal aada jirkaagana oo kula socdo oo jirkaagiina aada la socoto ayb litakuuna si aada u ahaato aada u ahaato liman duul khalfaka adiga gadaashaada ahaaday aayatan saad ugu noqoto calaamad waina kaiiran in badan oo min annaasi dadkii ka mid ah lagaafiluuna kuwii moog waayo can aayaatinaa aayaadkeenna xaggeeda waa moog yihiin ayb ilaahay subxaanahu watacaala markii nabiyullaahi muusa sidaa haaruun ay sidaa alla u baryeen faraj baa alla keenay fircawn iyo ciidankiisii iyo wixiisii dhammaay waa la xaaqay oo allah wuxuu yidhi wajaawaznaa waxaanu ka gudbinay oo kuwa ka gudbo aanu ka yeelnay bibanii israa'iila reer bani israa'iil albaxra baddi ayaan tallaabinay fa atbacahum waxaa soo raacay ayb fa atbacahum ay fa tabicahum tabica iyo atbaca bimacnan waaxid waayo dabadhi sidaasuu yihi macnahana waxa uu yahay ay laxiqahum wa adrakahum waa soo gaaray waay yani meel ay marka u muuqdaan ayuu soo gaaray suuratu shucaraa ayaana ugu tegi doonaa ina haulaai la shirdimatun qaliiluuna wainahum lana lagaa'iduuna wainaa lajamiicun xaadiruun ilaa aakhiri alaayaat waa ka alla dhahay falama taraa aljamcaani qaala asxaabu muusa inaa lamudrakuun qaala kalaa ina maciya rabbii sayahdiin halkaas aada loogu faahfaahiyey faatbacahum waxaa soo raacay ama soo haleelay fircawnu fircawn iyo wa junuuduhu ciidankiisa marka habeen buu dheelmiyey oo la amray nabiyullaahi muusa inuu dheelmiyo habeenkiibuu marka la guureeyey fircawn iyo ciidankiisii waa ogaadeen waa soo dabagaleen marka siday u socdeen baddii ayaa marka lasoo gaaray baddii markii lasoo gaaray ayaa markaa de halkaana hortana bad gadaalna fircawn uu soo gaaray marka muuse waa tou usha ku dhuftay baddii waddaa uga baxday waa soo galay fircawnna reer bani israa'iil markuu ilaahay xaggaas u dhaafiyo baddii ay ka gudbeen ayaa marka baddii la iskula qabtay fircawn iyo wixii uu watay marka allah wuxuu leeyahy fa atbacahum fircawnu baa soo raacay oo soo haleelay iyo wa junuuduhu ciidankiisa maxay usoo raaceenna baqyan liajli baqyin gardarro wax ay ka haysteen ama dhib ay ku haayeen ma jirin gardarro unbay usoo ayuu usoo raacay iyo wacadwan wactidaa'an calayhim ku xadgudub ou korkooda ku xadgudbaya dartiis waa masdaru cadaa calayhi yacduu cadwan waay marka cadaa calayhi yacduu cadwan cadwan marka ay ictidaa'an calayhim ku xadgudub dartii ou ku xadgudbayo ayuu usoo raacay xataa idaa adrakahu ilaa an adrakahu ilaa uu gaaray uu soo haleelay fircawn algaraqu maashoodkii ilaa uu kasoo haleelay oo dhimashadii markaa yacni ayaa soo haleeshay inuu maashoodo uu hafto hafashadii ilaa ay soo haleeshay fircawn soo gaartay qaala waxa uu yidhi markay dee qaraqii uu gaaray oo uu ogaaday inuusan badbaadaynin qaala waxa uu yidhi aamantu waan rumeeyey annahu laba qira'a ku jirto jumhuur waxay aqriyeen annahu hamzada waa kor dhigan tahay xamze iyo kisaa-ina waxay aqriyeen qaala aamantu inahu laa ilaaha ila aladii aamanat bih ayb qiraa'ada marka fatxada calaa xadfi lbaa waaye qaala aamantu anahu bianahu laa ilaaha ila ila aladii aamanat bihi ba-dii baa laga gooyen ayb damiirka anahuna shani iyo u noqonaya iyo xaal marka waxaan rumeeyey buu leeyahay xaalka dhabta ahba inuu yahay laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iila macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin ilaa kay bani israa'iil rumaysay maaha ayb xamzey kisaa-i inahu bay aqriyeen inahu marka leeraana cala listinaaf ayb ama bedel buu wuxuu ka yahay bedel yacni min aamantu ayaa laga bedelayaa o calaa idmaari qaa'ilan in loo soo qadaro qaala wuxuu yidhi aamantu waxaan rumeeyey inahu qaa'ilan xaal uu yahay isagoo dhahaayo inahu laa ilaaha ila aladii aamana ayb ama in la yidhaha qaala waxa uu yidhi aamantu waan rumeeyey ayuu yidhi inahu buu yidhi sidan buu dhahay ina alxaala wa sha'na xaalka iyo sha'nigu waxaa weeyaan laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila aladii allihii maahan aamanad bihi ay rumaysay banuu israa'iila ay rumaysay maahan marka aamantudaa laga bedelaa siday aamantu maquulu qowl u tahay inahu laa ilaaha ila aladii aamanad bihina ay maquulu qowlkaas u tahay ayb sidaas marka yacnii in la bedelo qaa'ilan in lasoo qadaro oo qowlkuna bacdahu waxaa ku xigsato inada oo hamsadeedu ay maksuur ka tahay wahaakada qaala wuxuu yidhi aamantu waxaan rumeeyey anahu bianahu xaalka iyo shanigu inuu yahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila ladii allihii maahani aamanad bihi ay rumaysay banuu israa'iila rumaysay maahani ka unbaa cibaado xaq u leh maxay taraysaa waqtigan marka wa ana aniguna waxa uu yidhi min almuslimiina an ahay kuwa hoggaansamay oo ilaahay u hoggaansamay haddaan hoggaansamaa waan markaasuu alla wuxuu yidhi alaana hadda al'aana hadda miyaa tu'minu rumaynaysaa hadda maa rumaynaysaa walxaal qad casayta aada caasisay qablu hadda ka hor wa kunta walxaal qad kunta aada ahayd min almufsidiina kuwa wax fasaadiyana aada ahayd hadda miyaad markaa aada la imaanaysaa aada rumaynaysaa marka iimaanku mar haddii halaaga qofka uu dhex galo oo uu mucaayano uu sameeyo halaagii uu yaqiinsado oo naftu ay kalxamaha soo dhaafto oo inuunan badbaadaynin ou hubsado malaa'igtii ou arko wixii qeybka ahaa ee ka maqnaaba ou indhaha saaro markaas iimaan wax mataraya iimaankaas falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra-ow ba'sanaa iimaankoodu mid wax taraa ma uunan ahayn markay cadaabkeenna arkeen adhowaan marka sharxi doonnaa falowlaa kaanat qaryatun aamanat fanafacahaa iimaanuhaa ilaa qowma yuunus meeshaasaan aada ugu faahfaahinaynaa meeshaanse marka waxaa ku cad fircawn inaan laga aqbalinba taas oo la yidhi waqtigan ood cadaabkii aragtay miyaad rumaynaysaa cidi kaa yeeli maysa waa saasaa lagu halaagay marka falyawma maanta nunajiika meel kore ayaan ku yeelaynaa nunajiika ay najcaluka fii makaanin murtafic meel koraan ku yeelaynaa oo dadku kaa arkaan annajwatu waxaa la yidhaahdaa almawdicu almurtafic najwa annajwatu min alardi dhulka meesha korayso oo dadku ay wixii la saaraba ay arkaayaan najwa la yidhahda ayb calaa maa xawlahu min alardi dhulka dhinacyada ka ah meesha xoogaa ka yar sarrayso ayaa najwah la yidhaha marka hamz nunajiika asalku marka hamzaa ku jirtay ma ogtahay yani waxaan ujeedaa najaa nunajiika a najcaluka fi makaani najwa ayb ayaa waxay tahay marka meel kore ayaanu mid yaa yaallo ayaan kaa yeelaynaa ayay ka dhigan tahay najcaluka fii makaanin murtafic fii makaanin najwa meel korayso ayaanu ku yeelaynaa adiga macna marka waxaa ku jirta sayruura najwadaasuna ka baxaa hadda ficilkan ayb oo marka waxaanu ku yeelaynaa meel kore saasay marka yani tafsiirka ma'huurka uu yahay marka bibedanika ba-dan ku jirto marka laba icraabaa ku jirto musaaxaba in laga dhigo baa-ulmusaaxaba oo falyawma maanta nunajiika meel kore dhulka ka mid ah baanu ku yeelaynaa bibadanika maca badanika musaaxiban badanaka adoo jirkaagana la aada la socoto yani ruuxdii waa laga qaaday dabcan jirkaagii ayaan meel kore dhigaynaa si dadku kuu arkaan waxaa kaloo ba-da laga dhigi karaa zaa-ida ayb zaa-idaa laga dhigayaa marka badanaka bedel bay marka waxay ka noqoneen nunajiika kaafka ku jiro falyawma marka macnuhu wuxuu noqonayaa falyawma maanta nunajiika meel kore ayaanu ku yeelaynaa bibadanika badanaka jirkaagaan meel kore yeelaynaa jirkaaga meel kore ayaan dhigaynaa ba-da marka zaa-ida haddii laga dhigana ka-daa laga bedelaa marka ay badanaka kaafkaas oo nunajiika ku jiro ayaa laga bedelaa sidaasaana aada u dhow sidaa maxaa loo yeelayaa marka litakuuna si aada u ahaato liman khalfaka gadaashaada dadka ahaanayo ee reer bani israa'iil iyo keyrkoodba aayatan aada ugu ahaato calaamad ayb marka liman khalfaka liman litakun takuunadan ku tacallujina waxaa kaloo bannaan in la yidhaha litakuuna si aad si aada u ahaato liman khalfaka dadka kaa dambeeya xaal ay u noqonayso aayatan aayad ay u noqonayso marka aayatantan ka xaalaynaynaa liman khalfaka maadaama haddii gadaasheeda aayatan gadaasheedaba hadday dhiclayd sifo ay u noqon lahayd hadda maadaama ay ka hormartay waa la xaalayn karaa ay kaa-inatan liman jacalaka aayatan liman khalfaka aayatan iyadoo dadka kaa xaal ay tahay aayaddu dadka kaa dambeeya calaamad ay u noqonayso sababta marka maxay tahay sidaan loo yeelaayo waxaa la yidhi fircown waqti dheer uu xukumayo dadkan reer bani israa'iilna aad buu u addoonsaday reer bani israa'iil laftooda waxaa ku adkaanaya ninkii fircown ahaa waa dhintay dadka haddii gumaysigu ku daaho oo saameynta yacni weliba gumaysi khashuum ah oo daluum oo dulmi badan oo dhib badan hadduu ku gaamuro qofkaasi waa dhintay xataa ma aaminayaan hadda lafteeda waxaad arkaysaa dad meelaha qaarkood dadkii wax badan ka talinayay aadka ugu dheeraaday taladu ku dheeraatay oo dadka yacnii aad u addoonsaday meelaha qaarkood dadkooda haddaad tihaahdid war ninkii hebel ah waa dhintay ma aaminayaan ma dhimaninay leeyihin mar haddayna iyagu meydkiisa arkin ma aaminayaan yacni kaanahu qof dhimanaaba inuusan ahayn haziimada iyo jabkiya inta ka batay ka batay ayaa xataa fircoon waa dhintaa ku adag inay inay ka dhaadhacsanto haddaba marka si taas marka ay uga baxdo reer bani israa'iil fircoon baddaa soo tuftay marka badda markay tuftayna meel kore ayaa meydkiisii oo yaa la yeelay nin walbaa marka waa fiirinayaa war waa dhintaa laleeyahay marka fircoon waa bis ayagii marka niyaddaa u dhismayso ayb litakuuna liman khalfaka aaya sidaas ayb marka aayaddan marka yani fircoonka fircown magacyo badan buu dabcan ou lahaa fircownna waxaan hadda ka hor soo sheegnay qof kastoo masar xukumo fircowna loogu nanaysi jiray kii marka xilligii muuse joogay yacni isagu jirkiisii ilaa iyo hadda kan uu yaallo ma isagaa mase ma ahan allahu aclam waayo matxafka qaahiro waxaa yaallo jir waxaa yaalla markaa dadku ay arkaan oo la marmariyey oo uusan markaas kusoo ureynin oo marka ramsiis athani ay dhahaan masaaridu waxay u yaqaanaan ramsiis athani ramsiiskii labaad ramsiiska marka waa kelima marka fircowniya ramsiis fircoonku ramsiis ay dhahaan ilaa hadda kelimad carabta yacni masaarida caanka ah iyagu fircawnba waxaa laga yaaba waxay aada dadka caamada ramsiiska waa ku badan yahay ayb marka midkaan hadda matxafkaas yaallo ramsiis athani ay dhahaan oo aada laga yaaba ama google-ka ama qofku hadduu yacnii imagkiisa ou raadiyo oo google-ka ku arki kara sawirkiisa ramsiiskaasi marka ma fircoonkii nabi muusa mase waa axadulfaraacina allahu aclam taas qur-aanku wuxuu sheegay keliya jirkiisa meel kore in la dhigay dadka ka dambeeyo reer bani israa'iilna ay ogaadaan ninkaa inuu dhintay kadib ma sii yaalay ma kan isaga miyaa isaga maahan allahu aclam taas ayb kolley un waxaan shaki lahayn midkaani inuu yahay faraacinadii uun qadiimka ahaydoo markaa wax la marmariyey oo jirkiisii weli ou jirkii baaqi yahay nacam wax diidayana male inuu isagu yahay laakiin ma jesmi karno waxaan gooyn karno waa isagii aan dhihi karna maaha aayadduna macnaha unbay tilmaamaysaa aayaddu markaa de ma diideyso kan inuu kaa yahay iyo in kale iyado midna keliya un fircoon in bannaan la dhigay lana arkay meydkiisa oo jirkiisii la arkay taasay aayaddu tusaysaa ayb waina kaiiran in badan oo min annaasi dadkii ka mida lakaafiluuna kuwii moog waayo can aayaatina aayaadkeenna waaba ka dhoohan yihiin haddaadba arkaysaayo isaga laftiisii mar walba un matxafkaasi dad unbaa ku qulqulaayo oo aad buu u camiran yahay haddana maca daalika wax ku cibro qaadanaya dadkaasi ma badna nin walbaa marka sawirka qaadasho iyo fiirfiirin iyo waxaa laga yaabaa inuu ka dhigto wax uun iska baashaal camal marka dadka intooda badan aayaadka ilaahay waaba moog yihiin meeshii lagu cibro qaadan lahaa ma sameynayo waxaa kaloo aayaddan laga qaadanaa tan horey aayaddii hore iyo aayaddan fircown inuu dhintay oo la maasheeyey weliba bad inuu ku dhintay badda qaar baa marka waxay leeyihiin fircown badda kuma dhimanin oo marka waxay inkirayaan nusuustan dhan ayay inkirayaan beri dhexdaana nin masar kasoo daahiray xilliga axmed shaakir joogay maqaal wuxuu qoray marka fircown bad kuma dhimanin ninkaa marka de islaam uu sheeganayo haddana qur-aankii aayadahan tirada badan ee qur-aanka ee fircoon in ilaahay maasheeye dhan oo inkiraan waxaasna wuxuu u yeelayaa qibdinimo wuxuu difaacaa fircoon wuxuu ahaa qibdi qoladaa marka qibdiyiintu ahaa marka wuxuu leeyahay fircoon badaa lagu maasheeyey waa dacayaadka reer bani israa'iil uu leeyahay isagii markaas wuxuu iska dhig qur-aankiibuu marka beeninaa wuxuu iska dhigaa nin reer bani israa'iil necab isagana fircoona isxiji oo isxijinaa wadaninimo darteed nacan barnaamijkaas marka inaan lagu halaagsamin wey nacan waxaa dhici karto xaq iyadoo laga tegaayo ama xaqiyo muuqdaba in laga tago liajli jinsi iyo wadaniyad iyo wax shicaaraad noocaas oo kalea dadka inta looga dhigo cirka loo geeyo nacam qur-aanku wuxuu sheegay yani innaga caqiidadeenna qur-aanka u asala iyo sunnada nebiga sal ll ly slam wixii qur-aanka iyo sunnada nebiga ah ku cad waa rumaynaynaa wixii ay beeay beeniyaanoo yani inaan la rumaynin ay tahayna ma rumaynayno ama annaga dadkeenna dan ha ugu jirto ama yaynan ugu jirin say ayaga u arkaan dadkan u jeedaan ninkaa marka fircown inuu sidaas u difaaco oo uu yidhaahdo fircoon bad laguma maashaynin waxaa ku kalifay yacni jinsiga asaga iyo fircoon ay wadaagaan markaasuu reer bani israa'iilna waa fogeeyey isagoo markaa dee reer bani israa'iilka uu fogeynayaa waay waa nabiyullaahi muusa waxyaabaha in la kala garto waay dhulkan shaam oo yahuudda iyo dadka yacni muslimiinta carabta ay isku hayaan waxaad ku arkaysaa qaarkood mid yahuudigu markuu nebi maxamed caayo ka kale isaguna carabka ee jaahilka ah waxaa laga yaabaa inuu nebi muuse caayo isagoo yahuudka u darnaa isdhahayo yani yahuuddan maanta joogta nebi muuse annagaaba ka xigno nebigu saasuu yidhi sooma naxnu axaqu bimuusa minkum annagaa idinkaga xaqnimo badan muuse yahuud maxay muuse u sheegaani way beeniyeen nabiyullaahi muusa wuxuu la yimid in la rumeeyo nabiyullaahi muusa wuxuu la yimid in nabiyullaahi maxamed hadduu imaado la rumeeyo uu sheegay waana be waana diideen waana ku beeniyeen marka yahuud inaad nabiyullaahi muusa u nacdo liajli yahuud darteed waa jahli qofku haddii uu jaahil yahayna wax ma toosi karo wax uu toosin karaa male waa un dadka qaarkood hadda carabta la necbaysiiyey oo shaqadoodu ay iska noqotay uun keliya carab wax ka sheeg iyo si guud in carab loo caayo caam ah iyo xataa nebiyullaahi maxamed aan laga xishoonaynin ilaa nebiyullaahi maxamed carabi buu ahaa haddaad leedahay marka carab allah lacnado carab waa naaga maxay tahay carab nebi maxamed marka seed uga soo uga baxa oo ku jiraayo hadhow qofku marka wuxuu ku leeyahy maya aniga nebi maxamed uma jeedin uma jeedintaada waxa uma tarayso walaqad bawanaa banii israa'iila mubawa'a sidqin warazaqnaahum min alayibaat waxaa kaloo aayadahan intaanan ka bixin ku jiro yani fircawn gaalnimo inuu ku dhintay oo uunan muslimin waayo lagama aqbalin alaana tu'minu baa la yidhi hadda maad rumaynay waa laga diiday marka waxuuna ku dhintay gaalnimadaas waana sida ay muslimka ou qabo dad kooxo waxaa jira baatiniye ah uu ka mid yahay ibnu carabi aلطaa'i alxaatimi wuxuu isagu dhihi jiray fircown mu'minuu ahaan fircown allow rumeeyey waa islaamay cid aan ahayn ninkaa lagama haayo muslimiintuna waa ku diideen wayna ku gaalaysiiyeenba waxyaabahaas uu ictiqaadinayo walaqad walawallaahi qad xaqiiqa ee bawa'naa banii israa'iila reer bani israa'iil waxaan askuminay oon dejinnay mubawa'a sidqin run makaanu dejinteed warasaqnaahum waxaanu ku arsuqnay min alayibaati baanu ku arsuqnay waxyaabaha xalaasha ee wanwanaagsan xaggoodaanu kaga arsuqnay fama اkhtalafuu ma aynan iskhilaafin xataa jaaءahum ilaa uu u yimid alcilmu cilmigii ilaa uu uga yimid markuu cilmigii u yimid ay iskhilaafeen meeshii la rabay inay hanuunaan ina rabbaka rabbigaa yaqdii waa xukumayaa baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahu xukumayaa fii ma kii kaanuu ay ahaayeen yakhtalifuuna fiihi inay isku khilaafayeen reer bani israa'iil markaa kabacdi ilaahay wuxuu dejiyey meel barakaysan wanaagsan kadib qudus iyay sii furteen yuushac ibnu nuun nebigii la dhihi jiray calaa yadayhi bay ku furteen markii dambe meel wanaagsan baa marka ilaahay dejiyey marka reer bani israa'iil masar kuma aynan soo laabanin say uga baxeen ay ahayd sida loo badan yahay kabacdina meeshaas ayay degeen walaqad walawallaahi qad xaqiiqehe bawa-naa waxaanu dejinnay bani israa'iila reer bani israa'iil waxaan askuminay oon dejinnay mubawa'a sidqin run makaanu dejinteed mubawa-a marka waa daraf miimi ah marka mubawa-a sidqinna carabta wax walbo inay ammaanto ay rabto sidqi bay u idaafaysaa ay mansila sidqin qaar waxay leeyiin masaraa laga wadaa qaarna si kale yacni dhulkan shaam iyay ku fasirayeen warasaqnaahum waxaanu ku waanu arsuqnay min alayibaati waxyaabaha wan wanaagsan xaggoodaanu ka arsuqnay fama اkhtalafuu ma aynan iskhilaafin xataa jaaءahum ilaa uu u yimid alcilmu ogaalkii cilmigaa laba tafsiiroo ma'huura ku jirta kitaabullaahi wa waxyuhu kitaabka alle ee waxyigiisa macnaha labaad alcilmu bimacna almacluum kii la ogaa ilaa uu u yimid xataa intii jaa-ahum uu u yimid alcilmu ay ilmacluumu kii la garanayay waana nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ma aynan iskhilaafin ilaa nebi moxamed u yimid marka haddaan sidaa dhahno marka macnuhu muxuu noqonaa markuu nebiyullaahi moxamed u yimid way iskhilaafeen cabdullaahi ibnu salaam iyo koox marka yahuudda ka mid ahay cilmi lahaa nebigay raaceen sala allahu calayhi wasalam intoodii badnaydna way qariyeen sifadii nebiga wayna ku gaaloobeen xataa jaa-ahum alcilmu ilaa ay kitaabkii wax ka barteen oo u yimid ama xataa jaa-ahum ilaa uu u yimid alcilmu almacluumu kii la yaqaanay agtooda oo nabiyullaahi moxamed ah sala alla slam ina rabbaka rabbigaa yaqdii waa xukumayaa beynahum dhexdoodu kala xukumayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fii maa kii shanigii kaanuu ay ahaayeen yakhtalifuuna inay isku khilaafayaan fiihi kaa dhexdiisa fain kunta fii shakin mima anzalnaa ilayka fas'al iladiina yaqra'uuna alkitaaba min qablik fain kunta haddii aad taha haddaa ahaato fii shakin shaki dhexdiisa haddii aada ahaato mimaa kii xaggiisa aada shaki kaga sugnaato anzalnaa aan dejinnay ilayka adiga xaggaaga aanu usoo dejinnay fas'al weydii aladiina kuwa yaqra'uuna aqrinayaan alkitaaba kitaabka kuwa aqrinayo min qablika adiga hortaa kitaabka aqrinayay su-aal laqad lawallaahi qad xaqiiqeha jaa-aka waxaa kuu yimid alxaqu xaqi baa kuu yimid min rabbika buu kaaga yimid rabbigaa xaggiisa falaa takuunanna ha ahaanin min almumtariina kuwa shakiyo walaa takuunanna walaa takuunanna ha ahaanin min aladiina kuwii ha ka mid ahaanin kadabuu beeniyey biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa fatakuuna aada ahaato markaas min alkhaasiriina kuwa khasaaray ina aladiina kuwa xaqad ay waajibtay calayhim iyaga korkooda kelimatu rabbika rabbigaa kelmadiisa kuway korkooda ku waajibtay laa yu'minuuna rumayn maayaan walow jaa-athum haba u timaado kullu aayatin aayad dhammaanteedba ha u timaado mucjizo kastaba ha u timaado rumayn maayaan xataa yarow ilaa ay ka arkayaan alcadaaba cadaabkii cadaabkiiday alaliima almu'lima xanuujinaya marka alla wuxuu leeyahay fain kunta fii shakin fain kunta haddaad ahaato fii shakin shaki dhexdii haddaad ahaato mimaa kii xaggiisana aada ka ahaato anzalnaa aanu soo dejinnay ilayka adiga xaggaaga aan kusoo dejinnay marka khitaabkan fain kunta yow ku socdaana waxaa la yidhi fain kunta nebigaa loo jeedaa marka waxaa la yidhi haddii nebiga loo jeedo nebiga ma isagaa shakiyey he wixii lagu soo dejiyey miyuu nebiga ka shakiyey laba tawjiiha meeshaas marka la tawjiihiyey tawjiiha koowaad waxa uu yahay siyaaqan waa siyaaq carabtu ay taqaan qof in lagu halqabsado dad kalena loo jeedo qof in lagu hal halqabsi waayo maa halqabsi waxaa lagu halqabsaday rasuulka sala alla ly slam laakiin hayruhu baa loo jeedaa fain kunta fii shakin annagaa marka naloo jeeda haddaad shaki uga sugan tihiin waxa aada ka shaki shakinaysaan waxa aan soo dejinnay haddaba marka waxaa la leeyahay fas yani fas'al iladiina yaqra'uuna alkitaaba min qablik marka waxa dhan nebigaa lagu halqabsaday hayruhu baana laga wadaa iyaaka acnii wasmac iya jaara marka taasna qur-aanka laftiisu meela waa ku badan tahay waxaad arkaysaa maalan yaa ayuha nabiyu itaqi illaah walaa tudic ilkaafiriina nebiyow ilaahay ka cabso gaalada ha adeecin haddana waxaad arkay aakhirka aayadda in allaha kaana bimaa tacmaluuna khabiiran alaleeyahay in allaha bima takaana bimaa tacmaluuna khabiiran ilaahay wuxuu ahaaday mid aad u og waxaad samaynaysaan marka nebiga waa lagu halqabsada laakiin cidda la leeyahay war ilaahay ka cabsada annaga waay kaas waa qaab loo jawaabo oo aayadda lagu tawjiihiyo ee qaabka kale wuxuu yahay khitaabku nebigu ku socdaa isagaana loo jeedaa laakiin intan xarafkan in ee shar xarafkan in inta shardiyada ah laba shayba shardi bay u noqotaa shay mumkin ana waa u noqotaa shardi shay mustaxiil sharcan wa caadatan oo ahna in shardi waa looga dhigaa waa u noqotaa meeshaa marka fahamkeedu wuxuu yahay halkan marka shakiga shardi baa lagu xiray waxaana la isticmaalay in intan shardiyada marka waxay shardi u noqon kartaa shay in la helaba aynan mustaxiilba ay tahay in la helo shay helitaankiisu mustaxiil sharcan wa caadatan ah waa loo isticmaali karaa in waxaa kaloo loo isticmaalaa inta shay xusuulkiisa iyo helidiisu mumkin uu yahay halkan marka waxaa lagu mihaaliyaa meelaha shaygani inuu dhaco mustaxiil sharcan ay tahay ayaa looga dhigay shardiguna ma keenayo marka maa culliqa bimustaxiilin fa huwa mustaxiilun yani waxaan ujeedaa shardigu haddii uu yani shay mustaxiil ah haddii shardiga shayga mashruudka helidiisu hadday mustaxiil tahay intan shardiyada waa la isticmaali karaa oo maalan waxaa ka mid a qur-aanku waa ku badan tahay taasoo kale qul in kaana lilraxmaani waladun fa ana awalu lcaabidiin haddii uu markaa qul in kaana lilraxmaani waladun haddii allah raxmaanka ilmo uu leeyahay anaa ugu horeeya waxa caabudayo ilaahay ma ilmo uu leeyahayna maya waa mustaxiil ilaahay inuu ilmo lahaado haddana maca dalika in kaana liraxmaani waladuna l shardi baa loo in ayaa shardi looga dhigan ayb waa badan tahay marka taasoo kale sidaasoo kale marka middaan intaan shardiyada ana mashruudkeedu inuu xasilo waa mustaxiil ayb waxyaaba marka mararka qaar inta waxaa lagu xiraa in la helaaba ay caadatan mustaxiil tahay suurat lancaam aan kusoo marnay fain istadacta an tabtagiya nafaqan fi lardi ow sullaman fi lsamaai fata'tiyahum biaaya haddaad awoodeysid inaad dhulka gasho inaad dad raadisid marka an tabtagiya nafaqan fi lardi jid dhulka dhexdiisa ah oo aada dhex qaaddo ow sullaman fi samaai ama jaranjaro samada lagu gaaro haddaad awoodeysid la imaw haddaad awoodeysid ma awoodi karaa caadatan maya marka fain kunta fii shakin haddaad shaki dhexdiis tahay maba tihid waay ilaa mustaxiil nebigu in shaki uu ka galo ayb mimaa kii xaggiisa aada ka ahaato anzalnaa aan dejinay ilayka adiga xaggaaga aan usoo dejinay fas'al weydii haddaba waxaad su-aashaa aladiina kuwa yaqra'uuna aqrinayaan alkitaaba kitaabka kuwa aqrinayo min qablika adiga hortaa kuwan la weydiinayana waa kuwii alla kuwii diinta rumeeyey cabdullaahi ibnu salaam iyo dadka lamidka ah ee maahan yacni yahuudi gaalada ahayd iyo nasaarada gaalada ah hala su-aalo kuwaas ahalba su-aal uma aha cadlina kuma sifaysna waa dad faasiqiin oo ilaahayba ku gaaloobay kuwa wax la su-aalaya marka kuwaa maahane waa kuwii islaamay waay laqad la wallaahi qad xaqiiqa ee jaa-aka alxaqu xaqii baa kuu yimid min rabbika rabbigaa xaggiisa xaal uu ka ahaaday falaa takuunana haddaba ha ahaanin min almumtariina kuwa shakiyo ha ka mid ahaanin walaa takuunana ha ahaanin min aladiina kuwii ha ka mid ahaanin kadabuu biaayaati illaahi alla aayaadkiisa beeniyey fatakuuna aada ahaato markaa min alkhaasiriina kuwa khasaaray aada ahaato ina aladiina kuwa xaqad ay waajibtay calayhim iyaga korkooda kelimatu rabbika rabbigaa kelmadiisa kelima kelimadii alle lacnadii alle kuway ku waajibtay dusha uga dhacday kelimadana waa kuwa ilaahay ou naar inay galaan oo u qoray ku waaraan laa yu'minuuna rumayn maayaan walow jaa-athum haba u timaado kullu aayatin aayad dhammaanteedba ha u timaado xataa intii yarow ay arkaan ay arkayaan alcadaaba cadaabkii alaliima almu'lima xanuujinaya falowlaa kanat qaryatun aamanat fanafacahaa iimaanuha ilaa qowma yuunusa lamaa aamanuu falowlaa kaanat fahallaa kaanat may ahaato qaryatun asxaabu qaryatin qarya dadkeed may ahaadaan ayb qaryada oo aamanad dadkaa asxaabteeda oo aamanad rumaysay yani falowlaa fahallaa kaanad may ahaato qaryatun asxaabu qaryatin qarya dadkeed may ahaadaan aamanad yacnii inay rumeeyaan kuwa rumeeya may ahaadaan fa nafacahaa ou anfaco markaa iimaanuhaa iimaankeedii ou anfaco ilaa qowma yuunusa yuunus qoomkiisii ma ahani lamaa markii aamanuu ay rumeeyeen kashafnaa canhum waxaanu xaggooda ka faydnay cadaabaalkhisyi dulliga cadaabkiisa cadaabkii dulliga yacnii dullaynayay baanu ka faydnay fi lxayaati noloshii addunyaa dhoweyd dhexdeeda wamatacnaahum waanu u raaxaynay ilaa xiinin waqti intii ka ah falowlaa kaanad marka falowlaadan carabiyadu dhowr macnay ku timaadaa waxay ku timaadaa oo ka mida macaanideeda taxdiid taxdiidkaa marka laba macno qaadanayo taxdiid oo marka laga wado boorin shayga in laga helaa la rabaa iyo taxdiid tawbiiq wato taxdiid tawbiiq wato sii yacni siyaaqu wuxuu u muuqdaa boorin laakiin iyagaa lagu ceebeynaa oo ceebeynaa meeshaa ku jirto qaarna waxay yidhaahdaan lowlaa saddex macnay ku imaanee taxdiid tawbiiq macnaha saddexaadna wuxuu yahay xarfu imtinaac saddexdaasay ku timaadaa qaaraa marka waxay ku dareen nafyina waa ku timaadaa nafyi lowlaa oo nafyi tusayso luqa ahaan waa maxoog badna waa la dhihi karaa tawbiiqa nafyi baa ku jira macnihiisa marka culimadii hore mufasiriintii hore ee ku fasiray falowlaada naafiya ay falam takun qaryatun aamanad ku kuwii ku macneeyey waxay noqonayaan nafyi oo tafsiir ah waayo ee nafyi lowlaada macnaheedu uu nafyi yahay ma aha saddexdaas macno unbaa caana xarfu imtinaac inay tahay xarfu taxdiid inay tahay iyo inay tahay xarfu tawbiiq halkaanina marka tawbiiqa macnihiisa ayaa laga wadaa tawbiiqaas marka macnihiisu muxuu noqonaa nafyi baa ku jiro macnaheeduna waxay tahay qaryo ma jirto rumaysay markay cadaabka aragtay oo iimaankeedu wax taray ilaa qowmu yuunus maahne kuwa unbaa iimaankoodu wax u taray macnuhu marka sidaas waay oo qowmu yuunus cadaabka calaamadihiisii markay arkeen ayaa waxaa dhacday intay nabiyullaahi yuunus rumeey waayeen mawsil meeshaan la yidhaahday deganaayeen niina waa marka iyagoo meesha degan nabiyullaahi yuunusna uu rasuulkoodii yahay waa ku kufriyeen inay raacraacaan way diideen markaa cadaab buu ugu goodiyey cadaabkii ugu goodiyey markaasay waxay yidhaahdeen haddii uu naga dhex baxo oo uu caawa naga dheelmado naga dhex baxo wixii uu sheegayo run waayo aan rumayno isaga marka cadaabkii markuu ugu goodiyey saddex maalmood kadib waaba iska tegay habeenkii markay arkeen inuu ka dhex baxay calaamadihii cadaabka iyo sansaantiisana ay arkeen way rumeeyeen marka iimaanay la imaadeen iimaankoodaas wou anfacay iyaga marka qaryo kale oo iimaankoodu ou anfacay xaaladaasoo kale oo ku anfacay ma jirin ishkaalaa marka meeshaan yaallo waxay tahay sooma aanan dhihin falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra-ow ba-sanaa sooma ahin dadku hadday cadaabka arkaan iimaankooda maba laga aqbalaayo fircoon sootii hadda laga diiday waxaanu leenahay kuwaan qowmu yuunus cadaabka waa kusoo dhowaaday laakiin heer ay mucaayana qeybkii ay arkaan ma gaarin ayaga sidaasaa marka jawaabtaas yani ishkaalkaas looga fakanayo macaanida marka lowlaadu iyado marka hadda tawbiiqa macnihiisa yaa waxaa kaloo lowlaada macno afaraada jiro istifhaam macno afaraadna waa leedo istifhaam lowlaa unzila calayhi malak oo kale maa malag lagu soo dejiyo yani malag ma lagus dushiisa ma lagu soo dejiyey ayay ka dhigan tahay dheheen ayb afartaa macnay lowlaadu ku timaadaa midaanna waa tawbiiq wayalzamu minhu nafyu tawbiiqa nafyi baa ka laazimaya zamaqshari hadalkiisa waxaa laga fahmaa lowlaa naafiye waayo buu dhahaa istinahana waa munqaic buu leeyahay saasuu istinii marka munqaic uga dhigaa jumladana fii macna nafyi bay wadataa marka nafyigu haddii tafsiir laga wada laa ba-sa dhib male laakiin lowlaa baa naafiye ah ma xoog badno warkaas oo ibnu hishaam laftiisu marka waa diiday kitaabkan muqni labiibkan ibnu taymiya qoladan qowmu yunus risaalo yaruu ka alifay masaladan hadda aan joogno caaw oo risaalo buu ka alifay masaladan waxay ku jirtaa majmuucadiisa oo dambe aathaar ibni taymiya ee daaru caalam alfawaa'id ay daabaceen juska sideedaad safxada saddex boqol toddobaatan iyo sideed hadalkan uu yidhi waa hadal faa-iido badan faa-iidadiisa dartiisaana u akrinaynaa wuxuu yidhi walowlaa taaratan yeliihal ismu lowlaa mararka qaar isimaa ku xigo ka qowlihi walowlaa fadlullaahi calaykum fa yakuunu markaa wuxuu noqonayaa xarfa imtinaac haddii isim ku xigo xarfu imtinaac wa taaratan kolna yeliihal ficlu ficil baa ku xigo ka qowlihi lowlaa jaa-uu calayhi biarbacati shuhadaa may afar markhaati la imaadaan xarfu ta fa yakuunu xarfa taxdiidin buu noqonaa marka boorin may la imaadaan ha la imaadaan taxdiidku marka wuxuu leeyahy wahuwa yatadamanu nafya nafyi buu koobsanaa mararka qaar markuu nafyiga koobsanaa tawbiiqa marka uu wato fannafyu nafyigu laasimun lahaa lowlaada waa u laazima laa annahaa bimacnaa lam takun lowlaadu inay bimacnaa lam takun tahay ma aha saasuu yidhi waalmufasiruuna min asalafi mufasiriintii a'imadii hore yufasiruuna almacnaa macnahay fasirayaan markay nafyi dhahayaan laa yatakalamuuna fi dilaalati alcarabiyati carabiyada dilaaladeeda ka hadli maayaan lianna alcarabiyata carabiyadu caadatuhum wa dabcuhum ay ahayd yani iyagu inay lowlaa fasiraan macnaheeda carabi uma aynan baahnayn waayo a'imadii salafka dad carabay ku dhex noolaayeen carabiyaduna saliiqay u ahayd caado iyo dabci bay u ahayd laa yaxtaajuuna fiiha marka uma baahna ilaa maqaayiisi nuxaati nuxaadda maqaayiistooda ayagu uma baahnayn marka wuxuu rabaa inuu ku yidhaha qolada falowlaa kaanad ay lam takun kuwa ku macnaynaayo tafsiir ay kala jeedaane lowlaa baa naafiye ah kama uma jeedaan wuxuu sheegay marka cadaabku saddex nooc inuu yahay wadakara anaana cadaab allaahi halaaatu anwaacin saddex nooc noocun fi dunyaa nooc waa adduunyada dhexdeeda qabla almowt intaan la dhimanin yaqbalu llahu ilaahay wou aqbalayaa towbata man taaba qofkii towbad keenay towbadiisa waa aqbalayaa bacda mucaayanatihi markuu cadaabkaas arkay kadib wayakshifuhu canhu waana ka faydaa ilaahay nooc waxaa weeyaan cadaabka ka mida cadaab adduunyo oo towbada lagu aqbalayo haddii qofka uu isgaaro oo ishaleelo wa cadaabun cadaabna yakuunu bilhalaag cadaabna waxaa laga wadaa bilhalaag waa halaag cinda almucaayanati marka la arko qofku wuxuu yaqiinsanaa inuu halaagsamayo fa haadaa midkaani wuxuu yidhi laa karata fiihi qofka lagama celiyo oo adduunyo ku noqon maayo walaa tuqbalu towbatuhu towbadiisana lama aqbalo kaas waa kee kii fircoon way ku dhacay cadaabkii fircoon way kaas wa cadaabu lqiyaama kan saddexaadna waa cadaabka qiyaamaha ilaahay wuxuu leeyahay fiiri marka daliilow keena walaqad akhadnaahum bilcadaabi dadkii waxaanu ku qabanay cadaab famas waa arkeen cadaabkii fama stakaanuu lirabbihim wamaa yatadaracuun ilaahay ma aynan isku bihin ma isku bihin bihinayaan ilaahay ma u tadarucayaan fadalla waxay aayaddu tusay buu yidhi uu tusay qowl qowlkan alleh calaa ana calaa annahu bacda an yusiiba alinsaana alcadaabu insaanku markuu cadaabka asiibo kadib tuqbalu minhu alistikaanatu waltadarucu tadaruca in laga aqbalaayo waayo maxaa loo looga dalbaday haddaan laga aqbalayni cadaabaad taabtay tadarucii iyo cibaadadiina waa laga aqbalaa oo hala imaadaa la leeyahay aayaddaanu marka nooca hore u daliishaday walanudiiqannahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbari lacallahum yarjicuun waxaan dhadhansiinaynaa cadaabka dhow kan weyn ka soke si ay usoo noqdaan marka wa cadaabkan adduunyada waxaa jira mid marka la arko haddaad towbad keentood ilaahay u laabato lagaa aqbalayo lagaa yeelayo labadan aayado u daliishaday marka wuxuuna rajaxay ibnu taymiya ana nawca cadaabihim qoladan marka oo qowmu yuunus cadaabkoodu huwa alwal waa nooca hore heer ay halaagsamaan weli ayagoon gaarin bay dib isku noq ay isugu noqdeen markaas ilaahay u towbad keeneen watawbatu fiihi maftuuxatun noocaasna marka towbada waa furan tahay waa ku furan tahay ishkaalkii qofka uu isweydiin lahaana halkaasu ku xalliyey risaalada ibnu taymiya madmuunkeeda waxyaabaha laga faa'iidaystay taas wey qurdubi wuxuu yidhi waqaala zajaaj inahum lam yaqac bihim lcadaabu cadaab maba ku dhicinba ayuu yihi wainamaa ra-ow waxay arkeen alcalaamata calaamadii alatii tadullu cala alcadaabi cadaabka tusaysay walow ra-ow hadday arki lahaayeen cayna alcadaabi cadaabka laftiisa lamaa nafacahum liimaanu iimaan maba anfaceenba qaala lqurdubiyu qurdubi marka wuxuu yihi qultu waxaan idhi qowlu zajaaj xasanun qowlka zajaaj waa war fiican faina almucaayanata alatii laa tanfacu towbatu macahaa cadaab arkidda haddii la arko towbadu aynan anfacaynin waxba hiya talabusu bilcadaabi waa marka cadaabkii halaagii la gudagalo wa ka qisati fircawn qisadii fircawn oo kale walihaada jaa biqisati qowmi yuunus buu la yimid calaa ihri qisati fircawn qisadii fircawn gadaasheeda tanaa la keenay hadda qisadii fircawnan kasoo baxnay soo ma ahayn qisatu fircawn marka maxaa laga qaadanaya qola cadaabkii markay aragtay waxba lagama aqbalin cadaab halaagii bay yaqiiniyeen oy arkeen qowmu yuunus baa lagu soo xijiyey oo ayagu halaagii intaynan weli yaqiininin ama halaagii uunan u imaanin laakiin sansaantii iyo calaamadihii ay usoo muuqatay ayay alla usoo noqdeen ilaahayna towbada waa ka aqbalay hadalladaas marka waa isku eg eg yihiin culimada ay halkaa ka tilmaameen ayb waayahay marka alla wuxuu leeyahay falowlaa kaanat alla ma yani may ahaato yani maba ahaanin way may ahaato maba ahaanine qaryatun qarya may ahaato aamanad inay rumaysay qarya may ahaato tu rumaysay qaryadana waxaa loo jeeda asxaabuhaa mid rumaysay may ahaato maba ahaanine fa nafacahaa ou anfaco markaa iimaanuhaa iimaankeeda ou anfaco ilaa qowma yuunusa yuunus qoomkiisii ma ahane lamaa markii aamanuu ay rumeeyeen iyaga kashafnaa canhum xaggooda waanu ka faydnay cadaabal khizyi dulliga cadaabkiisii baan ka faydnay ilaadaan marka istinahan munqadicna waa layidhi mutasilna waa layidhi haddii marka yacni munqadic laga dhigo qaryo iyo qowmu yuunus laba jinsi bay kala yihiin marka wax asxaab iyo lama qadarayo falowlaa kaanat may ahaato maba ahaanina qaryatun qaryo aamanad tu rumaysay fa nafacahaa iimaanuhaa iimaankeeda uu anfaco markaa ilaa qowma yuunusa laakina qowma yuunusa laakin qowmu yuunus yacni nafacathum tawbatu lamaa caayanu lcadaaba ayagu marka kuwaa waa kaas waxaa kaloo la yidhi istidnuu waa mutasil qaryatunna waxay ku awilan tahay asxaabu qaryatin ama falowlaada in naaf nafyi laga laqbeeyo ilaada markaas yacnii istinaa marka mutasil laga dhigo ay lam takun qaryatun aamanat fanafacahaa iimaanu maba jirinba qaryo rumaysay oo iimaankeedu anfacay markii cadaabku yimid ilaa qowma yuunusa ma ahane qowmu yuunus ma ahane lamaa aamanuu markay rumeeyeen kashafnaa canhum xaggooda waxaanu ka faydnay cadaabalkhisyi dulliga cadaabkiisa fi lxayaati noloshii addunyaa dhoweyd wamatacnaahum waanu u raaxaynay ilaa xiinin waqti intii ka abaanu adduunyadii usii daynay oon ugu raaxaynay walow shaaa rabuka la aamana man fi lardi kulluhum jamiica walow haddii shaaa rabuka rabbigaa uu dooni lahaa iimaana man fi lardi jamiican dhulka dadka joogo iima dhammaantood rumayntooda hadduu dooni lahaa alleh la aamana wou rumayn lahaa man duulba way rumayn lahaayeen fil ardi dhulka korkeeda ku sugan kulluhum dhammaantood jamiican xaal ay yihiin ee afa anta adiga tukrihu nnaasa dadka ku qasbayoo dirqinaya miyaa tahay adiga oo iimaanka ku dirqinayo xataa yakuunuu ilaa ay ahaadaan ama si ay u ahaadaan mu'miniina mu'miniin low haddii waxaan nidhi low haddii shaaa shaaa ay ka daba marto sida badan marka mafcuulka shaaada waa iska muqadar siyaaqana laga fahma marka hadda la aamana man fi lardi kulluhum jamiican maadaama ay ka danbeyso walow shaaa rabuka iimaana man fi lardi jamiican hadduu rabbi dooni lahaa dhulka korkiisa dadka ku sugan iimaankooda kulligood la aamana marba hadduu ilaahay de sidaa dooni lahaa la aamana wuu rumayn lahaa man duul fi lardi dhulka korkiisa ahaaday kulluhum dhammaantood way rumayn lahaayeen jamiican xaal ay yihiin ideylkood afa anta marka hamsada hamsa istifhaam waaye fa-dana in caadifo laga dhigo wixii marka anta tukrihu nnaasa wixii lagu cadfi lahaana la qadaro oo markaa afa tukrihu anta oo waxaan ujeedaa markaa laga dhigo arabuka rabbigaa arabuka rabbigaa laa yashaau dalika kaagaas ma doonaya miyaa fa anta adiguna tukrihu waxaad dirqinaysaa annaasa dadkii ma dirqinaysaa iimaankii miyaad ku dirqinaysaa xataa yakunuu mu'miniin sidaas oo kale in la dhaho fa-ada caadifo waayo macduuf calayhuna waa muqadar ay rabuka laa yashaau dalika rabbigaa sidaa ma doonayo miyaa fa anta adiguna markaa tukrihuhum dadka waa qasbaysaa miya sidaas oo kale waxaa kaloo bannaan afa anta tukrihu nnaasa in la yidhaha afatukrihu anta oo marka antada yacni faacil laga dhigo ficil loo soo qadaro caamil ayb oo marka macnuhu uu noqdo afatukrihu ma qasbaysaa anta adiga anna yacni fa anta afatukrihu ma qasbaysaa anta adiga tukrihu ma qasbaysaa annaasa dadka miyaad qasbaysaa mid tukrihu naasada dambaa waxa la qadaraya laga fahma sidaasna waa la yidhaahdaa xataa intii yakuunuu ay ka ahaadaan mu'miniina mu'miniin ilaa ay ka ahaadaan ma qasbaysaa dadka wamaa kaana linafsin an tu'mina ilaa biidni illaahi wamaa kaana linafsin naf uma ahaanin an tu'mina inay rumayso nafi uma ahaanin ilaa biidni illaahi ilaahay idinkii iyo qadarkii un inay ku rumaynaysa ma ahaanin wayajcalu alla wuxuu yeelayaa arrijsa qurunka cala aladiina kuwii korkooda ayuu yeelayaa laa yacqiluuna aan waxba garanayninoo ilaahay xaggiisa aan waxba ka garanaynin rijsiga macnaha cadaabka hadda laga wadaa qurunka iyo cadaabka alla wuxuu yeelayaa cala aladiina kuwii korkooda laa yacqiluuna aan waxba garanaynin qul waxaa tiraa nebiyow unduruu fiiriya maadaa maxaybaa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday walardi dhulka dhexdiisa ahaaday oo aayaad ah oo ilaahay waxdaaniyadiisa lagu garto wamaa maxaybaa tugniya ay taraysaa oy deeqaysaa al aayaatu aayaduhu maxay deeqayaan wannuduru iyo kuwa digayo can qowmin qolo xaggood maxay ka deeqayaan laa yu'minuuna aan rumaynaynin tafakuraa marka la amrayoo si ay ilaahay u ogaadaan waxdaaniyadiisa qul dheh nebiyow unduruu fiiriya maadaa maxaybaa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo walardi dhulka dhexdiisa waxaa ahaaday maxaybaa ciraryaalo dhexdooda ahaaday walardi dhulka dhexdiisa maxaa ahaaday yacni maxaa dhul iyo cir dhexdooda ahaaday oo calaamaad ilaahay kelinimadiisa lagu garto wamaa maxaybaa tugniya ayay taraysaa oy deeqaysaa al aayaatu aayadaha calaamaadka ilaahay waxdaaniyadiisa lagu garto maxay ka deeqayaan iyo wanuduru rususha digaysaba waa jamcu nadiire can qowmin qolo maxay ka deeqayaan laa yu'minuuna aan rumaynaynin qolo ilaahay shaqaawo u qoray maxay aayaadku iyo dadka kuwa digaya ay u tarayaan fahal yantadiruuna ilaa mila ayaami aladiina khalow min qablihim fahal yantadiruuna ma sugayaan ilaa midla ayaami aladiina kuwii maalmahoodii oo kale unbay sugayaane wax kale sugi maayaan khalow tegay min qablihim iyaga hortood kuwii tegay kuwii iyaga hortood tegay maalmahoodii oo kale unbay sugayaan qul waxaa tiraa nebiyow fantadiruu sugta inii aniga min almuntadiriina kuwa koranayaan ka mid ahay macakum idinka la jirkeenna xaalaan ahay uma markaa dabadeed nunajii waan badbaadinaynaa rusulanaa rususheennaan badbaadinaynaa iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey baanu badbaadinaynaa kadalika kaagaas oo kale sidaanu u badbaadinay rusushii iyo intii rumaysay ayaa nunjii aanu u korinaynaa oon u badbaadinaynaa almu'miniina mu'miniinta aan u badbaadinaynaa xaqan xaqa wou sugnaaday dalika kaagaas xaqan sugnaansho ayuu sugnaaday calaynaa korkeenna oo ku sugnaaday oo innagaa isa saarnay buu alla leeyahay arrintaa fahaltaan bimacnaa marka nafyi baan ka yaan ka laqbaynaynaan ka macnaynaynaa fahal yantadiruuna famaa yantadiruuna ma koranayaan ma suganayaan wey ilaa midla ayaami aladiina kuwii maalmahoodii oo kale ma ahane wax kale sugan maayaan khalow tegay min qablihim iyaga hortood tegay kuwa iyaga hortood tegay maalmihii maalmahoodii cadaab oo kale unbay koranayaanay suganayaan wax kale ma suganayaan qul dheh nebiyow fantadiruu sugta oo iska korta inii aniga min almuntadiriina kuwa suganayaan ka mid ahay macakum idinka la jirkiin uma markaa dabadeed nunajii waanu badbaadinaynaa rusulanaa rususheenna waan badbaadinaynaa iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey waan badbaadinaynaa kadalika kaafkaani marka waa fii maxalli nasbin ay mila dalikay ka dhigan tahay marka mila dalika kaagaas oo kale mila dalika alinjaa badbaadintaa aanu badbaadinay rusushii iyo intii rumaysay badbaadintaa aan badbaadinay oo kale ayaanu nunji aanu korinaynaa oon badbaadinaynaa almu'miniina mu'miniinta oo dhan mu'miniinta oo dhan sida aan rusushii intii raacday aanu intii rumaysay aanu u badbaadinaan mu'miniintana u badbaadinaynaa xaqan xaqa dalika kaagaa wou sugnaaday xaqan sugnaansho calaynaa annaga korkeenna ku sugnaaday xaqa dalika xaqan calaynaa ayb qul yaa ayuha اnnaasu in kuntum fii shakin min diinii falaa acbudu ladiina tacbuduuna min duuni illahi qul dheh nebiyow yaa ayuhaa hoy annaasu dadow in kuntum haddii aad tihiin idinka fii shakin shaki dhexdii haddii aad ku sugan tihiin oo tihiin min diinii diinkayga xaggiisa aad kaga sugan tihiin shaki falaa acbudu haddaba anugu caabudi maayo aladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaysaan min duunillaahi alla sokadii aada caabudaysaan walaakiin lagu noqoyay acbudu waxaan caabudayaa allaha alle alladii allihii yatawafaakum idin oofsanayo kan idin dilayaan anigu caabudayaa ee waxaan wax dilaynin oon waxba dili karin dhagxaan iyo waxaad idinku caabudaysaan kuwa aan uma caabudayo wa umirtu waa waxaa la i faray an akuuna inaan ahaado min almu'miniina mu'miniinta inaan ka mid ahaado wa an aqim ayaa la i faray eey aqim oog wajhaka wejigaaga yacni toosi liddiini diinkii ku toosi xaggiisa xaniifan xaal aad tahay midkii iilanayo qallooca iyo shirkiga kasoo iilanayo walaa takuunanna ha ahaanin min almushrikiina mushrikiinta ha ka mid ahaanin walaa tadcu ha tuugin oo ha caabudin min duunillaahi alla sokadiisa maa ha caabudin shay laa yanfacuka aan ku anficaynin adiga haddaad cibaadadiisa haddaad caabuddo walaa yaduruka aan ku dhibaynin oo haddaad cibaadadiisa ka tagto fa in facalta haddaad samaysa sidaa fa innaka adiga idan markaa goortaa min aldaalimiina kuwa dulmiga falaad ka mid ahaanaysa qul waxaa tiraa nebiyow yaa ayuhaa hoy annaasu dadow in kuntum haddii aad tihiin ood yacni aada ahaataan fii shakin shaki dhexdii haddaad ku sugan tihiin min diinii aniga diinkayga xaggiisa aada shaki ka ahaataan ood shaki kaga sugnaa aad kaga sugan tihiin falaa acbudu anigu ma caabudayo aladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaysaan min duunillaahi alla sokadii aada caabudaysaan walaakin acbudullaha allaan caabudayaa alladii allihii yatawafaakum idinka idin dilaayey yani anigu allah aan caabudayo waa kan idinka idin dilaayay yani waxay ka dhigan tahay yani ilaaha aada adigu caabudaya waa ayo iyadoo la yidhi oo kale kaan anigu caabudaya waa kan idinka idin oofsanayo laakiin idinku waxa aada caabudaysaan waa waxaan waxna nooley karin waxna dili karin taas marka ceebay ayaga ku tahay ilaa in la dhimanaayo iyagu waa ogyihiin qof inkirsani ma leh allah idin oofsanaayo idin dilayaan anigu kaasaan caabudaya ee midaan waxba dili karin wax nooleey karin ma caabudayo wa umirtu waxaa la i amray an akuuna inaan ahaado min almu'miniina mu'miniinta inaan ka mid ahaado wa an aqim waxaa la i faray oogitaan toosin yacnii inaan toosiyo wa an aqim waumirtu an akuuna min almu'miniina ayb waumirtu waxaa la i faray an aqim ey aqim toosi wajhaka wejigaaga liddiini diinka u toosi xaggiisa xaniifan xaalaa tahay mid iilanayo oo shirkiga kasoo iilanayo walaa takuunanna ha ahaanin min almushrikiina mushrikiintii ha ka mid ahaanin walaa tadcuu ha tuugin ama ha caabudin min duunillaahi allah sokadiisa maaha caabudin laa yanfacuka aan ku anficaynin alladii yani maakii laa yanfacuka aan wax ku taraynin walaa yaduruka aan ku dhibaynin ha caabudinka oo marka cibaadada axadka dhib iyo dheefta hayo yaa un cibaado istaahila waa cid kale ha caabudin wixii marka dhib iyo dheef daati ah yacni bidaatihim iskood dhib iyo dheef waxaan u heli karin in la caabudo ma astaahilaan malaa'ig ha noqdaan am nebiyaal ha noqdaan ambiyo dad saalixiina ha noqdaan waxay doonaan ha ahaadaan walaa tadcuu min duuni illaahi alel waa ilaahay ka soke caam marka ilaahay ka soke ha caabudin waxaan alla ahaynba ha caabudin waayo maa laa yanfacuka waxaan ku anficaynin ha caabudin walaa yaduruka aan ku dhibaynin dhib iyo dheefna ilaahay keliya unbaa kuu haayo adiga axadkaa keliya unbaad caabude aayadda marka macnihii laa ilaha illa allahu baaba ku jira fain facalta haddii aad samayso oo aad ilaahay heyrkii caabudid fa inaka adiga idan goortaa aada ilaahay heyrkii caabuddo min aldaalimiinaad ka mid tahay kuwa dulmiga falo waayo cibaadadii booskeeda boos aan ahayn baad dhigtay ood yeeshay taasna lama ogola marka wain yamsaska allaahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu wain yamsaska allaahu allah hadduu kugu taabto bidurin dhib hadduu kugu taabto alleh falaa kaashifa ku feydaa lahu dhibkaasi ma ahaanin ilaa huwa isaga ma ahanin allah ma ahanin wain yuridka hadduu kula doono bikhayrin khayr haddii uu kula doono falaa raadda ku celiyaa lifadlihi ilaahay fadligiisa ma ahaanin ku celiya yusiibu alla wou ku asiibayaa bihi fadligiisa man axad yashaau uu doonayo min cibaadihi addoommadiisa xaal uu ka mid yahay wa huwa alle algafuuru alle dembi dhaafid badan waa arraxiimu naxariis badan aayaddan oo kalena suurat lancaam aan kusoo marnay ayb wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu wain yamsaska bikhayrin fa huwa calaa kuli shayin qadiir ayb taasay la macno tahay hadda aayaddan dhib iyo dheef ciddii gooni kugu hayso adiga unbay cibaadaduna raacaysaa kii aan gooni kugu hayninna ma raacayso suuradda dhexdeeda waxaan kusoo marnay nebiga oo dhahayo qul laa amliku linafsii daran walaa nafcan ilaa maa shaa allah nafteyda aanu dhib iyo dheef uma hayo suuratu lacraaf waxaan kusoo marnay qul laa amliku linafsii nafcan walaa daran dhib iyo dheef nafsadeyda uma heli karo ilaa maa shaa allah wlow kuntu aclamu اlgayba lastakthartu min alkhayri wma masaniya suu in ana ilaa nadiiru wabashiiru liqowmi yu'minuun dhibkaa iyo dheeftaa unbay raacaysaa cibaadaduna ayb waxaa marka nasiib daraada dhib iyo dheef baa halkan hadda laga hadlayaa bani aadam yani qofku marku dhinto ee god la geliyo god cariiri badan ou galo qof yani qof yacni god ciri qof jiraday fiiri qof jiraday ood adiga xaraaru yacni aada wax ka xaraarisay oo aada yacni wax ka baxnaanisay oo adiga kuu baahnaa shalay oo haddana aada dhaqday mara cadcad ku duubduubtay ood god dhigtay cariiri badan ood carradii ku duugtayd ka soo tagtay wax isii maanta inaad tiraahid caqliga aada wax isii ku dhahayso muxuu yahay caqligaas caqli shaydaan baa ba-saday w in loo helo daliil iyo aayad xagga iska dhigna ninaad adiga xaraarujisay oo aada dhareerka ka tirtay oo adiga aada yacni aada musqusha xataa tegi waayey oo aada yacni musqushii tegi waayey kaadidii iyo saxaradii iyo laga dhaqaayey ood adigu ka dhaqday laga yaaba adigu aada ka dhaqday eed god dhigtay eed asturtay adiga ee adiga wax kaaga baahna jirow soo maray feeri jiradu waxay tusaysaa istiqnaa la-aan wuxuu soo maray inuu dhinto dhimasho wuxuu soo maray god inuu galo yani ruuxaasi ma kula tahay hadduu awood daati ah oo nafci iyo dhib iyo dheef hadduu haayo ma kula tahay godkaas madow inuu geli lahay cariiriga badan ma geli lahay nacam bani aadamku mar haddii nasaarada haddii la yiraahdo nabiyullaahi ciisa addoon ilaahay buu ahaa ha caabudinina muslimiinta waxay dhahayaan nebi ciise aada nuqsaaminaysaan wahaakada haddii la yiraahdo dadka saalixiintaa markay dhintaan ayagaa duco u baahan ayagaa maamuus u baahan ducay u baahan yihiin adiga waxa weydiinin owliyadaad necab tahay oo ku dhaha ma aada nuqsaaminaysaan marka maxaa isku xujo ka dhigay kan iyo kaas waxoodaa isku meel ka imaanaya shaydaana u meerinaya ayb qul yaa ayuha nnaasu qad jaa-akum اlxaqu min rabbikum qul dheh nebiyow yaa ayuhaa hoy annaasu dadow qad xaqiiqe ahe jaa-akum waxaa idin yimid alxaqu xaqi baa idin yimid min rabbikum rabbigiin xaggiisa xaal ou ka ahaaday ama min rabbikum xagga rabbigiin buu idinkaga yimid xaqii faman qofkii ihtadaa axadkii ihtadaa hanuunay fa inamaa wax kale ma ahna yahtadii waa hanuunayaa linafsihi nafsadiisa unbuu u hanuunayaa waman qofkii dalla dhumay qofkii dhumana fa inamaa wax kale ma ahna yadilu waa dhumayaa calayhaa nafsadiisa unbuu u dhumayaa korkeeda ay inamaa wabaalu dalaalihi baadidiisa baaskeeda calayhaa nafsadiisa korkeeda unbuu ahaaday isaga un bay dhibaysaa wamaa ana anigu maahi biwakiilin ku loo tala saartay calaykum korkiina yacni anugu mid dushiina loo tala saartay miihi rabbi baa idin xisaabinayo anugunaan risaalada idin soo gaarsiiyey unbaa la amray fa inamaa calayka albalaagu wa calayna alxisaab watabic raac nebiyow maa aladii kii yuuxaa la waxyoonaya ilayka adiga xaggaaga lagu waxyoonaya raac rasuulkii laftiisii addoon ilaahay waayo waxaa la amrayaa inuu raaco waxyigaasi taasuuna nebigu raacay sala allahu calayhi wasalam watabic raac maa aladii kii yuuxaa la waxyoonaayo ilayka adiga xaggaaga yani loo waxyoonaya raac wasbir sabar oo yacni ku sabar raacitaanka aada waxyiga raacaysa daacada ku sabar mukhaalafaadka iyo waxyaabahaasna ka sabar qadarka ilaahayna ku sabar iyo ay oo ka mid ah gaaladan inay ku dhibaan dhibka ay ku dhibayaan ku sabar xataa intii yaxkuma allaahu alla uu ka xukumayo dhexdiina xataa intii yaxkuma allaahu alla uu kaso ka xukumayo wa huwa alle khayru lxaakimiina inta wax xukunto kan ugu khayr badan waayo hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi